أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad kun qali doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakooda iyo jubbada hoose ogyaraan konton ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqayn diyaaradaha dowladda xabashada itoobiya ka fuliyeen gobolka maxaara ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qaninjebisay markiska daarusacaad ah ayaa ka dhacday degmada buuqable ee wilaayada hiiraan
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena yaasir maxameda howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ayay la beegsadeen saldhigga booliiska ridada jubbaland ay ku leeyihiin xaafadda mariine ee magaalada kismaayo halkaasi oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana jira khasaare gaaray cadowga allah sidoo kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicdu ku dhaceen xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaasi waxaana jogta madaafiicda si aad ah looga maqlayay deegaano hoostaga magaalada kismaayo dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool sidoo kale geesiyada tawxiidka ee ka jihada wilaayada bakool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada ceelbarde waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose waxay ka mid yihiin wilaayaadka ay ka dhacaan weerarada joogtada ah ee lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay duulaanka shareeca la dirarka ah ugu yaraan konton ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashada itoobiya ka fuliyeen gobolka amxaara warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare ugu yaraan konton qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda xabashida itoobiya ay weerar ku qaadeen baabuur xamuul ah oo ku safriyey meel u dhow degmada dawaanta ee dhacda waqooyiga gobolka woolo ee ka tirsan gobolka maxaarada itoobiya sida ay dad goobjoogyaala u sheegeen warbaahinta dadka la laaya ayaa dhammaantood ahaa kuwo rayid ah islamar ahaantana isugu jira kuwo markaas shaqooyinka ka soo laabtay kuwo shaqadoon ah iyo qaar beeraley ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in laba diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayna ay in muddo ah wareegayeen goobta uu weerarka ka dhacay ka hor intaan weerarka la fulin gawaarida la duqeeyey ayaa la bartilmaameysaday xilli ay marayeen dhulka buuraleyda ah waa wax aan hadal lagu cabiri karin ayuu yidhi qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta caalamiga goobjoogayaasha ayaa sheegay in ay arkeen qaybo ka mid ah jirka dadka oo firdhisan goobta dowladda saliibiga ah ee itoobiya weli wax wara kamaysan soo saarin duqeymaha lagu eedeeyey in ciidankoodu fuliyeen dadka u dhuundaloola dagaalada ka socda wadanka itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada ee dalkaas ayaa sheegay in maamulka abiy axmed ay ka fuliyeen gobolka amxaarada in ka badan boqol weerar oo dhanka cirka ah tan iyo bishii agosto labada kun saddex iyo labaatan iyadoo ay duqeymahaas ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliyeed kooxa burcad koonfur afrikaana ayaa lasoo warinayaa inay dileen ruuxan oo ahaa ganacsade soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada capetown ee dalka koonfur africa kadib markii ay ku dhufteen dhowr rasaas ayay dhac u geysteen dukaan uu lahaa ganacsadahan la dilay oo lagu magacaabi jiray maxamed cali calasow ciidanka booliska koonfur afrika ayaa saacado kadib tegay goobta uu dilkan ka dhacay iyagoona sheegay inay wadaan baaritaano balse ma jiraan ilaa iyo hadda shakhsiyaad loo soo qabtay dilkan muwaadinkan soomaaliyeed koonfur afrika ayaa ka mid a dalalka ugu badan ee lagu dilo dadka soomaaliyeed waxaana saacad weliba lasoo diiwaangeliyaa tobanaan dhacdooyin dil ah kumanaan kun oo ka mid a shacabka soomaaliyeed ayaa ku nool dalkan kuwaasoo qaarkood baxay sagaashameeyadii taqaariir soo baxday ayaa muujinaysa in labaatankii sane ee lasoo dhaafay dad kor u dhaafaya kun iyo shan boqol oo ruux oo soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan loogu dilay gudaha dalka koonfur afrika maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas walaakiin cabdiqani maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya dowladan diiniga ah oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool usoo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi tirada ganacsatada oo gaaraysay boqol kow iyo labaatan xubnood ayaa intii ay socotay waxay ku qaateen saddex kitaab oo kale ah alwalaa walbaraa kitaabuuljihaad iyo kitaabulbeec ganacsatadaha ayaana si weyn uga faa'iidaystay ugu horeyn sheekh isxaaq bakool ayaa kelimad tawciye ah madasha ka jeediyey runtii geega meeragahaynaha lambagno ganacsadahayo juhud badan biyahayo hamiinka roorahaayo ganacsi jeyna may badlinka fa'iidahayna argahayna marka baglahayna may waali ganacsi jee ganacsa oo sharag islaamka waafsan ahayn marka moy nabaga ilaahay badil soo elay may balarahay nabaga ilaahay oo kasab oo la kasbada baanka khayr badan la nabaga may rahay nabaga baaun mabrurun baaun ka baara falon oo ribahan dhaha galaana khiyaanahan dhaha galaana humahan dhaha galaana baa oo humaantinu ku dhursa nadiife ayaan ka khayr badan arin nabaga ilaahay kasab inta la arag laakiin kasab ka hoob arday lanka baar falna may baa khayr ma la akhyaaray honyi marka maylen bahanya walaal
intaasi kadib qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka waramay dowlada iyo waxyaabaha ay ku qaateen iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen dowlada casharada una ka qaadadaani muddada saddexda bilood ee saddex kutub ya qaadani sadiidaas oo kale ah alwalaa'u walbaraa aljahaadu fii sabiili illaah kansadaaduna qaadani kutubu baaci ahaay kaas oo eh arriba ilaahaya ka mahadsan umma wayba ka mahadsana culummadii juhdiga dheer niibiidii si cuna cilmigan sharciga unan qaadan unuuna ilaahay inanii weela haanii cilmigii li baray ka camal fali waana ka dhaqamay walilwalaa'i waalbaraa'i yansugnaati madaaxirun muuqal tadullu tusiyaas way calayhimaa cala alwalaa'i waalbaraa'i way awalan kan koray walibwaa min madaahiri muwaalaati alkufaari way gaalada hariidiyoushe muuqalsha walkumida way kan koowad walibwaaha attashabbuhu inti liska shibaho way bihim bilkufaari way gaalada inti liska shibaha filmalbasi dharka liska shibaha iyo walkalaami hadalka gaalada liska shibaha way iyo wagayrihimaa gayri almalbasi walkalaami lika shibaha
الباب الثاني باب كلمات موقف الإسلام إسلام كميلوس كسرني من الربا ربضة الفصل الأول فصل ككواد التحذير إن اللي نسكدقه من الربا ربض إن اللي نسكدقه لقد ورد ولبا كأروري في التحذير إن نسكدقه من الربا ربض نصوص كثيرة نصوص بدنها كأرورتي من نصوص الكتاب والسنة كتاب السنة أديميال شنكم مده وبما أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يو كتابك إلهي السنة رسولك هما لما يؤين المستران لما ميلو لك قاضوا السافياني سافيان كأه فمن أحد كي أخذ قاذ بهما كتاب كي سنة واتبع رها ما جاء ولايك كوي فيهما لما دسلتيو فقد فاز قولي سدي وأفلح وان ليبني ugu dambeyn ugaas muxuudiin ayaa goobta ka hadlay isagoona bacdalaahi u mahad celiyey maktabka dacwada ilaahay mahadnage allaha soo niin suura geli ikhtitaamkan dowladan oo ganacsatada magaalada ceel ansaar muddo saddex bilood dareerasi geeka ikhhtitaamsha eeyin iyo oha ka toosti dowladan barwaaqa nicma amni ziyaadeena horwayba ilaahay insii ma haddii ilaahay ku bacda ma in mahadnagey dadkii asbaablahaayay howlantange sababan haay may kale laha ganacsatadii andhabar adeegday waqtiyo waqti kumida geliyaayeen muraajacada soo biyaayeen ilaa inta heerna ku deero waxa ka dhajareen isin may balana cilmiga isi barateen ilaahay siin ka anfaha maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa dhowr jeer dowrad ceenkan ah u qabtay ganacsatada magaalooyinka wilaayada iyo sidoo kale qeybaha kale ee bulshada kuwaas oo sare loogu qaadayey aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan wilaayada munaasabad lagu soo gootinayo dufcada cusub oo ka qalinjebisay markiska daarusacaadaha ayaa ka dhacday degmada booqable ee wilaayada hiiraan warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoohay walaalkan cazaam carafaata munaasabadan oo lagu soo gootinayay dafca cusub oo ka qalan jebisay markaska daarusacaad ah oo ah markas u gaar ah haweenka ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn dafcada cusub ee ka qalan jebisay markaska ayaa goobta ku soo bandhigay bandhiga cilmiyeed heer sare ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم علمت العلوم لوجه الإله عزمت المسير لنيل المرام فأهلي وقومي أيا عزتي فهبوا لنيل العلا والعظيم سهرت الليالي لأجل الإله فشكرا عزيزي يا مولى الأنام ألم ترى سوى ما أركت النبي محمد أن الله ألا يعلم إنه أجاي ما في السماوات سماوات كدحتي سوحي هذه وما وحي في الأرض أرض دحديد هذه ما يكون ما هذا من نجوى كو قوني نقد ثلاثة وسدح إلا هذيب هذا هو ألا يا رابعهم أفركوا ولا خمسة شن مكود إلا هذيبكودا هو ألا يا سادسهم لحيه ولا أدنى وحكوه سي من ذلك أرنكاسي ولا أكثر وحكبدا إلا هدي هذان هو الله يا معهم لجركودا أينما ملك كانوا وأي هذان ثم أنت تكذب ينبئهم الله وعمل أو رمايا بما عملوا وحي عمل فلان يوم القيامة ما أنت ضنب إن الله أل بكل شيء شيء ما أنت عليم وعليه علم بدن qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxkaradka wilaayada hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa boogaadiyey heerka waxbarashada markaska daarusacaada ee degmada buuqa qable waxaa wax yaroo dardaaran aan ugu darsanaya gabdhaha muslimaadka oo halkan joogo oo maaragta madaarista ka qalanjibi alxamdulilah ilaahay yaa mukhadiska leh waxaan leeyahay guryaha ay joogaan waxaa joogo hooyo iyo aabbo iyo ilmo waxay dhaleen iyo wax la dhashiba waxaan leeyahay gaarsiiyaana hana ku dadaalaan haddaas ilaahay edmo waxaan u mahad celinaynaa kalanta maktab dacwa fii wilaayati hiiraan khaas ahaan wilaayata buqa qable macallimiintii daaciyaadkan soo saaray ilaahay gabdhaha muslimaadka waxbaray waxaannu leenahay allaha abaalkiinna ha badiyo ilaahayna khayr ha idinku waraabiyo waxaannu leenahay juhdiga aad bixiseen waannu u jeednaa waannu aragnaa waxaannu leenahay meeshaas ka sii wada khayr badan ayaad ummad u haysaan walaa adeerayaal waxaad la socotaan maantay diinta islaamka waxay u baahan tahay in la barto in ummaddii lagu hogaamiyo in ubadkii lagu hogaamiyo in dadkii caamada ahaa ee aqoontoodu iska gaabnayd loo sheego oo balaaqo la gaarsiiyo waxaa ilaahay mahaddiisa gabdhahannii oo meeshaan qur-aanka ku bartay maaragta insha allahu tacaala waxa gaala ay u hardamayso oo ay u dig iyo dam leedahay waa burburinta shareecada islaamka khaasatan waxay juhdi fara badan ku haysaa say haweenka iyo carruurta noogala wareegi lahayd waana labada shay oo muhiimadda ah insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idinka badbaadiyey maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sare u qaadida tayada waxbarashada maraakiista iyo madaarista ku yaala degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid cazaama warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh